Maamulkii iskuulka Carafaad ee magaalada Baydhabo iyo wasaaradda Waxbarashada Koonfur Galbeed Soomaaliya ku eedsaday in la bilaariyo iskuulka Saasaata oo in la dayactiro fasalada uu sawaal yeelay roobabkii sanadkii hore ku gubay Baydhabo maamulka iskuulka sheegay in ardayda qaar hatayo xisooyinka ka qaadayaan banaanka iskoolka maadaama fasaladiiyo yaraadeen maamulka xigeenka iskoolka oo la hadlay warbaahintii sheegay in dhibaatada ugu weyn ee hadday iskoolka haysateeta meel ardaydayo walka baradaan waana la baahanya dayactir fasaladii dumi iyo dhismo fasallo cusub una oo niin bilaawatay sana dugsiyeedkii lama kun labaatan afar lama kun labaatan shan ya niin bilaawadi sida iskoolaadka dhanba eyin ma inta markan fariinku geysii fadeeya may hayto isumaarda idii khusayta sida gaar ahaan maamulka koonfur galbeed gaar ahaan wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed inka horreeya wasiirka waxbarashada koonfur galbeed iyo ku-higeenshay iyo agaasimaha guud koonfur galbeed iyo agaasima ku-higeen guddoomiye gobol guddoomiye degma dadka mansabkaasa ninka weeri le iyo inta inku warrama walan tusaalay iyo fadee walaalayaal marka koowaad ilaahay mahadan sugnaatay marka lamaad unoo ku duulana wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed adeegi faynlahaaya iyo qobatii oo dugsiga hoose iyo dugsiga dhaxa oo dadweynaga bilaashlanka waali arrin eedamun handhawaayan eeda handhawayn haddii maamulkii iskuulkii maarday maamulkan afyey ka hadalaw oo maamulaha anina ku-higeenkii hayi oo nay humnaaji oo dhan arrintaasay oggolaanay eeda maarday handhawayni mujtamaca maarday reer koonfur galbeedna arrin eed iyo eed maarday handhawaayanoo faa'iidan aw oo walbarashadii bilaashka lankawaali dugsiga hoose iyo dugsiga dhaxa arrintayaa horta awalan may sheegay ilaahaya mahadan sugnaati adeeg oo fayla oo wasaaradda qobatiyu weli madan arrintayahay ku dhalatay durba sana dugsiyeedkii hob iskoolkii furni caqabada yani la kulumeen caqabadahaasu wala aan hatu ku hadala fadahay kow iskoolka carafaad oomadi horooba daadadka dhibaato injeysideen si ogsantiin wasaaradda ninku warqabta fasalada qaar hata ee burbureen oo diblilin isticmaalna may la waayay fasal la fadheedo la waayay galab hiraab iskoolkii buushim iskoolka carafaad ee baydhabo weyba husukumid ee iskoolada wasaaradda walbarashada koonfur galbeed soomaaliya iyo galanta kahayta haanaseytio lanka tiragalay iniyo walkabaradan ardadan aboodna iniyo isku biyanbeesada walbarashada